bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo joogtaan si walbaad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saaca raadiyo dalsana muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu dawgalay
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen ah, isniina taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaiyo labaatan qod- waa saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka wareegga wararka dalsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ah oo maanta al-shabaab kala wareegay degmada qadiimiga ah ee xarardheere iyo magaalada galcad ee gobolka galgaduud iyo mudug ka kala tirsan oo ay dagaalamayaasha al-shabaab ku sugnaayeen sanab- sanado badan waxaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal caawa madaxweynaha maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan dowladda oo ka hadlay qabashada degmada qadiimiga xarardheere iyo galcad oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo maanta ay la wareegeen ciidamada dowladda barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena ujeedka madaxweynaha uu u tegay magaalada baydhabo iyo diyaargarowga shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimahaas qaraxis miidaamin ah oo sababay dhimashadii dhaawac oo ka dhacay maanta degmada hargan ee gobolka hiiraan barnaamijkeena muddada hawadu ku jiro waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey qaraxaas oo lagu dilay taliyihii c i d da ee magaalada baradweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulan maanta ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u baaqday kooram la-aan maxay tahay markasta sababta keenta in kooram la-aan ay u baaqdaan kulamada golaha shacabka barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka wareegga wararka dalsan muddada awoodu ku jiro dhegaysa aad ku maqli doontaan haddii alla awood dira u yiraahdo waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo maanta shir guddoomiyey kulan muqdisho ka dhacay oo looga hadlay la dagaalanka lacag dhaqidda barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale iyo waxyaabihii soo kordhaa ayaad barnaamijka wareegga wararka caawa dalsanad ku maqli doontaan muddada barnaamijka waduu ka baxayo waxaa farsameynaya cabdu- cabdiwahaab cabduqaadir waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareegga dalsan
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa
soomaaliya waadigniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid dagaaloogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawlad yaal allama cid bay ka dadan tahay
habeen wanaagsan ayaan habadin kalinaa dhegeystayaal haatan waxaan gudagelaynaa barnaamijka wareega wararka dalsan qodobadii aad ku maqasheen oo faahfaahsan waxaana ugu horeyn aynu ku bilaaweynaa een, barnaamijkeena caawa wararka la xiriira la wareegidda degmooyinka galcad iyo xaradheere ee ka qaybtirsan gobolada mudug iyo galgaduud ciidamada hubinta ee isgarabsanaya ee ciidanka dowladda federaalka soomaaliya kuwa daawiishta galmudug iyo kuwa macwiisleyda ayaa maanta waxa ay la wareegeen goortii hore ee maanta degmada galcad gobolka galgaduud halkaas oo sanado badan ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ciidamada u suura gashay in deegaankaas ay dagaal la-aan ku qabsadaan kadib markii ay shabaabkii ku sugnaa isaga baxeen sida la sheegay islamarkaana ciidamada sidaas ay ugu suura gashay inay kula wareegaan degmada galcad ee gobolka galgaduud ciidamada ayaa la tilmaamay in ay ka dhaqaaqeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud iyo shabeellaha dhexe iyagoona isugu tegay een, degmadaas sidaasina ay ku qabsadeen kadib markii ay shabaabka isaga baxeen oo sanado badan ay ku sugnaayeen intaa kadib haddana ciidamada waxa ay la wareegeen degmada xaradheere oo saldhig weyn ay ku lahayn dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo goorsi hore isaga baxay sidaasina ay ciidamada ay ku tageen kuwa dowladda federaalka daraawiishta galmudug iyo ciidanka deegaanka ee macbistay yaqaano waxaana saraakiisha dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno ka tirsan dowladdaba ay xaqiijiyeen in ciidamada dowladda aysan nabada kula wareegin oo dagaal la-aan ah degmada qadiimiga ah ee xarar dheere oo saldhig weyn ay ku tahayn dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana sada- sanado badan ay ku sugnaayeen sidoo kale ciidamadan sidaas oo kale ay ula wareegeen degmada galcad ee gobolka galgaduud oo iyaguna shabaabka ay ku sugnaayeen sanooyin dhowra wasiir ku-xigeenka ama wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaciyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegeen xaradheere ee galcad waxa uu sheegay wasiirka in haatan ay ku sugan yahay ciidamada islamarkaana ay howlgallo miinabadis ah ay ka wadaan wasiirka oo hadlayana waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad u sugnaatay taliyaha ciidanka dhulka saraakiisha madaxda qaranka ee halkaa ku sugan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu maanta waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda soomaaliyeed ugu gargaaray bishaarooyin waaweyn iyo guulo waaweyn guushaas ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaana siiyey asaga ayaanu uga mahad celinaynaa uma waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta suuro geliyey in cadowga laga saaro laba degmo oo waaweyn iyo tuulooyinkii ku hareeraysnaa degmooyinkaas waa qalcad iyo xarar dheere oo ummadda soomaaliyeed in muddo ah sugaysay waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka oo aanan loo kala harin waxay maanta ku guulaysteen in ay gacanta ku dhigaan galcad iyo eh, xarar dheere oo hadda lagu sugan yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin dhammaantood waxaan rabaa inaan cadowga oo jabka gaaray ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aynan kibir gelinin oo deegaanada haray aan ka saarno cadowgan waa cadow in muddaa ummadda soomaaliyeed dhibaataynayey naftooda iyo maalkoodaba ku dhibaataynayey waxaa xaqiiqo ah in sa- eh, maaragta bilooyinkii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoonan nasan iyagoonan hargelin familkooda iyo reerahooda arkin ay jiidda hore u taagnaayeen een, nimankan khawaarijta in ummadda maaragta laga qabto u taagnaayeen waxaa maaragta howlgallo lagu jiray oo laga soo bilaabay hiiraan shabeellada dhexe iyo dhammaan gobollada gaar ahaan sida hadda maaragta ku socoto galgaduud iyo maaragta mudugba maaragta xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa qof soo go'aansaday unbaa shaqadaas fulin karay waa u mahadinaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha taliyaha ciidanka maaragta lugta iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan maamul goboleedyada qeybta ka qaatay la dagaalanka khawaarijta gaar ahaan hirshabeelle iyo galmudug waxaa xaqiiqo ah haddaanan shacabka soomaaliyeed aynan ahaan lahayn kuwa horta taagan oo qoryaha sita oo biyaha sida caanaha iyo xoolaha nagu daba sida haddaysan ahaan lahayn guulahan maanta sheeganayna lama gaareen waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rabaa si gaara inaan ugu hambaliyayo madaxweynaha qaranka oo dagaalkan khawaarijta lagu qaaday hormuudka u ah oo dhammaan annaga iyo maaragta xukuumad ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida u ahaa hoggaan xaqiiqdii habeen iyo maalin aanan ka harsan in maaragta dagaalkaasi uu guulaysto hadduu furintu joogo iyo hadduu xafiiska joogaba maaragta shaqadaas uu garab taagnaa waxaan mar labaad leeyahay faanooli fare kama qodna weli eh, galmudug deegaano muhiima ayaa cadowga gacantooda ku jiraa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in gacantooda laga saaro reer galmudug waxaan leeyahay isku tashta reer galmudug waxaan leeyahay qarankiina ku tashta reer galmudug waxaan leeyahay cadowga yuusan dib noogu soo laabanin meelihii laga xoreeyey yuusan dib noogu soo laabanin waxaan maantaoo kale ku qiyaasi karaa kelmadii ay iigu magac dareen oo ahayd maantaoo kale madaxaana furan galmudug oo dhan madaxaa furan soomaali oo dhan madaxaa furan aadaa u mahadsan tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qiimaha badan leh oo wakhtiga iyo maalka iyo xoogga iyo caqliga geliyey oo labadan maalin oo lasoo dhaafay hor socday oo maanta aan u taagannahay in xarar dheere aa gacanteena dhinaca kale xildhibaan maxamed cajiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo xildhibaan xusul oo isna ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen la wareegitaanka ciidamada dowladda maanta iyo kuwa deegaanka ay kula wareegeen degmooyinka galcad iyo sidoo kale xarar dheere ee ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud waxaana ay sheegeen in xildhibaanada inay soo dhaweynayaan la wareegidda degmooyinkaas qadiimiga ee shabaabka muddooyin dhowr sana ay ku sugnaayeen sidoo kale xildhibaanada ayaa tilmaamay in ay ah, muhiim tahay in dadkii deegaanka ee halkaas ku sugnaa inay dib ugu soo laabtaan waxayna xildhibaanada bogaadiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgallada lagu xirayay deegaanadaas
runtii maanta bulshada reer galguduud gaar ahaan degmooyinka maanta cadowga laga xoreeyey waxay u tahay farxad gaara annagii oo ah xildhibaanadii matalayna sidoo kale farxaddas ayaa la qabnaa runtii muddo dheer ayaa cadowga halkaas siteen in cadowga halkaas istee argagixisada khawaarijta al-shabaab laga xoreeyana runtii soomaaliya taariikh weyna u tahay soomaaliya mar labaad ayay ka- shacabka soomaaliyeed mar labaad ayay xornimo qaateen aan leenahay xornimadii koowaad ee gumaystigii ka qaateen ee lixdankii iyo xornimadii labaad ee ka qaateen argagixisada alqaacidada khawaarijta ee adduunyadoo dhinaca qabada ku ah runtii gumaystihii waagii dalka laga xoreeyay adduunyadoo dhan aa nala qabtay haddana arkakicisada waa mid adduunkao dhan saameyn ku yeelatay annagu farxad gaara inoo tahay shacabka guud ahaan gobolka galguduud ee shacabka reer galmudug gaar ahaan ee shacabka degmooyinka galcad iyo xaradheere iyo kuwa kale hadda ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xoreynta deegaanka ay kaabiga ku hayaan oo degmada ceeleer ay ka mid tahay iyo degmooyinka kaleba waxaan leeyahay farxad gaara ayay idin tahay farxad gaar ayay inoo tahay shacabkana waxaan kula dardaarmayaa inay ciidamada la shaqeeyaan soo dhaweeyaan kuwa cadow kalkaalka oo cadowga la shaqeynayay oo gacanta siin jiray oo shacabka dhibi jirana inay farta ku fiiqaan aan ka codsanaynaan si tilaabo sharciga waafaqsan looga qaado runtii ciidamada meesha jooga annagaa geena xildhibaanadaa geey ciidamada meesha joogo qorshaha xildhibaanada ku tageen waa ogtihiin soomaaliya eh, geeska gees waxaa ka socda gulufka cadowga looga xoreynayo deegaanada ay haystaan Eh, runtii eh, bishii afaraad ayuu galay Eh, ciidamada halkaas joogana waa ciidamada oo oo deegaanka wax abaabulay waa xildhibaanada qaranka ee matalaya runtii xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad waxaan leeyahay waa xildhibaano aada uga nasiib badan kuwii ka horeeye oo teeramyadii laga horeeya xildhibaanadii jooga nasiib uma enan yeelan runtii nasiibkeena iyo dowladda ugu soo jeediyay dadaalka aanka kalna waa lagu xoreeyey adeertaana dadaalka meeshii uu jiro kasii labalaabeynaa waana arkaysay maalmihii lasoo dhaafoo dhan xildhibaanadeena waxaan wada taagnaa furanta adeertaana waan joognaa Eh, inta dhimana waan tegi doonaa haddii uu ilaah yiraahdo Eh, si guud shacabka soomaaliyeed ciidamada deegaanka ciidamada oo stateka iyo kuwa federaalkaba waxaa waaye way iska kaashteen dadaalkan hadda inta dhimanna waa la iska kaashan doonaa hadduu ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogana waxaa ku dhiirigelinaya in cadowga alqaadada al-shabaab la iska xoreeyo meeshaas waa meel muddo dheer uu haysta cadowga argagixisada ah ee dhowr iyo toban sano ah wiilkii maalintii tabsadeen dhashan hadda waa qaangaar cadowga muddo dheer ay dhulkaas joogay shacabkaasi waxay u baahan yihiin dhammaan asiga ahaa ee bulshada u baahan addiga cadeen caafimaad waxbarasha kala duwan leh waxay u baahan yihiin dhammaan adeegyadii arrimaha bulshada ee gaar ah ee dowladda waxay u baahnaalayaan u baahan yihiin runtii anaguna ka xilib ahaan annagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo dowladda eh, goboleedkaba waxaan ku hool jirnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan eh, emergency relief loo sameeyo oo mucaawinada la gaarsiiyo oo biyihii ay helaan oo waxbarashadii helaan ee caafimaadka helaan
degmada galcad oo maanta ay u suura gashay ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya inay si buuxda ula wadeega wareegaan degmada faxaweyn ee galcad waxaana leeyahay hambalyo waxaan si kaa rabaa inaan u bogaadiyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo dadaal dheer ay bixiyeen kadib cadowgii ku wiiqay deegaanadaas waxayna daliil cad u tahay oo muujinaysaa in deegaanadaas maanta lagala wareego cadowga khawaarijta ah ee ummadda dhibaateeyey in cirib tirkoodii uu bilowday oo ay jabeen khawaarijta bulshada horta deegaanka la xoreeyey ee cadowgu dhibaateynayey hambalyada kadib waxaan ugu baaqayaa inay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ay soo dhoweeyaan lana shaqeeyaan fartana ugu fiiqaan kuwii cadowgaas ka mid ahaa ama la shaqaynayay ama faybarkaba u hayay intaba ay ciidamada garab iyo gaashaan ay u noqdaan runtii ka xildhibaan ahaan iyo dowladda guud ahaanba waxaa meeshaas nooga diyaarsan in dadkii ay barakiciyeen ay deegaanada dib loogu soo celsho dibadejin loo sameeyo adeegyadii kala duwanaa ee bulshada ee muddo shan iyo toban sana ah ay ka cuuryaamiyeenna meeshooda loogu geeyo sidoo kale in system ama nidaam loo sameeyo oo maamulkii degmada iyo amnigeedii iyo garsoorkeedii la geeyo ciidamaduna waxaan leenahay waad guulaysateen laakiin guushu waxay rabtaa in gacno adag lagu haayo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonta u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
dee ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bilah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadso
hadal aan xaddi lahayn muddo bilah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa waxa uu ka hadlay islamarkaana uu bogaadin iyo hambari u diray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka daraawishta galmudug ee maanta la wareegay degmooyinka xardheere iyo dalcad oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud madaxweyne axmed cabdi kaari qorqoor oo shir jilaaska qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa soo dhaweeyey la wareegitaanka magaalooyinkaas oo sanado dhowr ay ku sugaan dagaalamayaasha al-shabaab wuxuu sheegay in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sii socon doonaan waasuu hadalka u dhigay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor
waxaan halkaan rabaa inaan maantay ka bogaadino guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aad ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacala u celinno ilaahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeyno ku bogaadinno isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay ilaahay baa guul weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiin oo waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkana ay ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimiga ah ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaan noo suukaana mid ah dhulka soomaaliyeed meel kastay ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan rabaalkaan aan ka bogaadiyo uga hambaliyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka lagu xoreeyey dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna ad ku xoreyseen inta dhimanna waa ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walaalayaal ummadda somaaliyeed meelay joogtaba mar kale aan hal mar u wada guntanno waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan ugu guntanno weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yaynu baxsan insha allahu tacaala
codkaas waxauu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kari qorqor oo ka hadlayay howlgalladii ciidamada dowladda ay ku deegaanka iyo kuwa daraawiishta galmudug ay ku qabsadeen xarodheere iyo sidoo kale galcad wararkii ugu dambeeyay caawankiilan degmooyinkaas ay maantana wareegeen ciidamada waxay ku warramayaan in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana ciidamada ay wadaan howlgallo mino baaris ah wararka sidoo kale helo waxay sheegayaan in ciidamada xooga kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug ay kaabi ku hayaan degmada ceelbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud islamarkaana ay halkaas ay ku sii wajahan yihiin waxaana la sheegay in caawa ciidamada ay doonayaan inay ku qabsadaan degmadaas oo ay muddo dhowra ay gacanta ku hayeen shabaabka halka sidoo kale wararka intaa ay ku sii darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay gudahaba u galeen degmadaas inkastoo dowladda soomaaliya si rasmi u xaqiijin qabashada degmadaas oo shabaabka ay muddo dhowr sano ay ku sugnaayeen waagaag dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdii uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ujeedka madaxweyne xasan sheekh wafdigiisa ay u tageen magaalada baydhabo ayaa waxa uu yahay ka qaybgalka shirka wadatashiga dib heshiisiinta koonfur galbeed oo ka furmaya magaalada baydhabo madaxweyne xasan sheekh ayaa markii garoonka diyaaradaha shaadguduud magaalada baydhabo ka degay waxaa kusoo dhaweeyay halkaas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lotogren wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliin kale oo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaas goor sii horeysay gaaray madaxweynaha ayaa bogaadiyey gogasha uu u fidiyey gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamuud oo sheekh aadan madoobe siyaasiyiinta koonfur galbeed si loo xaqiijiyo koonfur galbeed heshiis ah lana xoojiyo howlgallada iyo sidoo kale dadaalada midnimada iyo wadajirka dadka koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa intuu ugu sugan yahay magaalada baydhabo waxa uu xooga saari doonaa si loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee halkaas ee ka socda madaxweynaha ayaa sidoo kale caawa waxa uu kulamo gargaara la leeyahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh cadan maxamed nuur sheekh cadan madoobe oo ku sugan magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kulamadaas ayaa waxay hordhac yihiin daafurka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka furmaya magaalada baydhabo dhinaca kale waxaa la sheegayaa in musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ay iyaguna ku wajahan yihiin magaalada baydhabo xilli ay walaac ka muujinayaan amniga goobta shirkaas lagu qabanayo waxayna qoraal ay hore usoo sheegeen xildhibaanada ay ku sheegeen inay muhiimta in amniga ay sugaan ciidamada midooda africa ee admis garaan kuwa ka socda etoobiya ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in shirkaas uu si rasmi ah uu u daafuro oo ay ka qayb galayaan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxda maamulkaas shirka ayaa waxaa lagu hadli doonaa sidii xal buuxa loo gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ay musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ay diidan yihiin mud kororsi uu sameeyo madaxweyne cabdicasiis cabdiqireen oo hal sano haatan ku kororsaday mudaxileedkiisa uu dhammaaday waxaa kaga dhegeystaan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha darsan ee magaalada muqdisho markan hiiraan waxaa waa bergii hore saakay degmada halgan ee gobolka hiiraan ka dhacay qarax ismiidaamin ah qaraxaas ayaa waxa uu ahaa mid xoogan oo degmada halgan ee gobolka hiiraan ka dhacay iyadoona loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay walxaha qaraxa oo nuuciisu ahaa nooho islamarkaana lagu weeraray xero ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen magaalada halgan waxaana ka dhashay khasaaro isugu jiray dhimashadii dhaawac gaariga walxaha qarax laga soo buuxiyey ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dhuftay ee nafaafka hore ee xerada islamarkaana khasaaro uu ka dhashay waxaa la sheegay in qaraxaas dadkii ku dhintay uu ka mid ahaa taliyihii c i d-da saldhigga booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaa oo lagu magacaabi jiray jamaal axmed jaamac waxaa sidoo kale dadka dhaawacmay een ka mid ah dad shacban waxyeelo kasoo gaartay qaraxa iyadoona la sheegay in ciidamada ay ka hortageen qaraxaas waa sida ay sheegeen saraakiisha ku sugan degmada halgan ee gobolka hiiraan wariyaha warbaahinta dalsan ayaa waxa uu qaraxaas uga warramay wariyayga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
in al-shabaab ayaa gaari laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa waxay ku weerareen deegaanka halgan oo gobolka hiiraan ka tirsan waxaana qaraxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn goob ay degnaayeen ciidamada dib u xireynta ee deegaanka kuwaas oo markaasi qeybo ka mid ah degmadaasi saldhig ku leh khasaare kala duwan oo dhimashadii dhaawac leh ayaa lasoo sheegayaa in qaraxaasi ay ka dhasheen laba ruux oo midkood yahay qofkii isa soo miidaamiyey ayay xoogaha hordhaca ah ay tilmaamayaan in ay markaasi ku geeriyoodeen halka ruux kale uu dhaawac ka soo gaaray oo markaasita ciidamada deegaanka allah u naxariistay jamaal axmed jaamac oo ahaa taliyihii laanta c i d da ee degmada beledweyne ayaana markaasi qaraxii saakay ku geeriyooday
waa gartay qarax waxaad ii sheegtay in loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadib maxaa xigay
cabdisidow qaraxii saakay inta badan qaraxyadii dhowaan ka dhacayay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa berber soconayay dagaalo hase aatee qaraxii saakay wax khasaaro kale ah iyo markaasi dagaal berber socday ma uusan jirin ciidamada deegaanka iyo saraakiisha amnigaba waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka hortageen oo khasaarihiisaba ay yareeyeen isagoo u dhacay goob goor aroor ah oo markaasi dadku ay u taagnaayeen salaada subax
isxaaq waxaan ognahay in toddobaadyadaan qaraxyo ay ka dhaceen sidoo kale gobolka hiiraan oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday maxaa lagu sifeynayaa oo soo celceliyey qaraxyadan markii aad wax ka ogaatay mas-uuliyiinta gobolka
aad baad umahadsan tahay cabdilxiido maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaankaba waxay ku qeexayaan weerarada isdabajooga ah ee al-shabaab ay ku qaadayaan qaybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka hiiraanba in markaas ay sababtay cadaadis ay kala kulmeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo markaasi dagaal kula jira al-shabaab waxaana inta badan soo noqnoqota weerarada al-shabaab ay hadda ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa xusid mudan in maalin ka hor un ay ahayd markii degmada buula berde iyo jalalaqsi si isku mid ah ay weerar uga dhaceen markaasi labadaasi degmo iyadoo goor sii horreysay degmooyinkaas al-shabaab ay dhowr jeer sidaas oo kale weeraro ay ka geysteen kuwaas oo ku qaaday goobo ay degnaayeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale buundada dhex marta jalalaqsi taas oo al-shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi ay doonayaanba in ay gooyaan buundada dhex marta degmadaasi jalalaqsi weli maamulka gobolka kama aysan hadlin qaraxii saakay ka dhacay degmada halgan
dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxii ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan iyagoona tacsiya u diray dadkii halkaas waxyeelada ay een qosaskooda ay- ay uga- waa- andhalaadii waxay tacsi u direen dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay halgan sidoo kale ay caafimaad u rajeeyeen dadka dhaawaca ah xildhibaanada ka hadlay Een, qaraxaas waxaa ka mid ah xildhibaan amiin daahir jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wuxuuna een, ka hadlay qaraxii ka dhacay halgan sidoo kale qaraxa waxaa ka hadlay xildhibaan maarig cabdallah waxa uu sheegay in al-shabaab ay ah, muddooyinkeeda kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka hiiraan kadib markii sida uu sheegay een, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay deegaano dhowr ay ka qabsadeen shabaabka ku sugnaa ee gobolka hiiraan
waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii reer hiiraan ee qaraxyadii faraha badnaa ee wax ku noqday ee ugu dambaysay qaraxii shalay een, iyo kii jallaqsi kii saaka ka dhacay halgan oo ay dad muhiim ah oo waxtar ula dalka ay- ay ku baxeen Een, aad iyo aadaan ugu xumahay runtii qaraxyadaas ayagaa oo ay saaka ugu dambaysay degmadii halgan ay weerareen ee qaraxyo ku weerareen bulubuurta ay weerareen jallaqsi ay qaraxyo ku weerareen nimankii naflacaariga ahaa ee shabaab cadownimada meeshii ugu dambaysay ayay ka gaadhay waxaa weye waxay soo afjareen oo ay awoodi waayeen inay ciidanka lugta kula dagaalamaan aarmiga iyo hubka ay haystaan waxay u bedeleen qaraxay u bedeleen sidaa daraaddeed shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay isdifaacaan baabuurta qaraxyada wadda lasoo sheego si looga qabto Ee, khaasatan dadka reer hiiraan ee aan kursiga ku matalo waxaan ka codsanayaa inay isdifaacaan een, muxuu ahaay naflacaariga jabay ee qaraxyada la wareeganayo ee baabuurta qaraxyada ah inay muxuu ahaay sheegaan oo ay qabtaan runtii waa dadaaleen buluburta waxaan ka warqabaa labadii askari ee baabuurkaas ceyrsanaysay ee xabadaynaysay inay ku dhinteen iyaga oo sidii u xabadaynayo sometime taatikooyin xun bay isticmaalaan Een, marka si kastaba ha noqotee intii naga dhimantay sabar iyo imaan allah ha naga siiyo adkaysi badanna ha la sameeyo yaa la niyad jebin dagaalka shabaab lagu lagu xoraynayo wuu socdaa waana gabagaba insha allah insha allahu markii hadda eh, laga soo noqdo eh, dhulkaas eh, bariga laga soo laabto waxaa loo gudbi doonaa qoraxsin qoraxsin markii loo gudbana shabaabka ilaa iyo kismaayaa lala soconaya ma aha waxa laga xoraynaya hiir shabeelle keliya maaha ilaa iyo kismaayo iyo muxuu ahay iyo jubbooyinka ayaa la daba socon doonaa hadda fayskii saddexaad la bilaaban doono shacabka soomaaliyeed inay gegsi badan sameeyaan dulqaad ay u yeeshaan waxyaabaha cadaawatubnimada oo ugu imaanaysa nimanka khawaariijkaana loo adkaystoon lagu niyad jaban ayaan soo jeedinaya maanta waxaan u tacsiinaynaa dadkii lagu xasuuqay ee, degmada halgan oo saakay oo qarax ay qoladan khawaariijta ay kula beegsadeen ay kula kalaheen dadkii oo magaaladoodii si nabad ah u joogo maalin horeeto sidoo kaleeto qarax sidaan la mida wuxuu ka dhacay buulaburta wuxuu ka dhacay jallaqsi marka waxaa muuqato een, in cadowgii uu isu bedelay inuu ummaddii u ciqaabo taasna waxaa keenaya aaminsanahay een, maadaama uu wakhtigoodii uu soo dhammaaday waxaa lagu yaqaano cadowgan ay tahay qarax ummadda soomaaliyeed iyo adduunkao dhan waxay ku yaqaanaan cadowgan wax la dhaho qarax wuxuu qabsan jiray ayuu qabsanayaa laakiin annaga taas wax wax dhibaataa uma arkayno sababtoo ah weligeenba wayna qarxi jireen insha allah wakhtigoodiina waa gebagabo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ha u diyaargarowdo in nimankan la soo afjaro qaraxyadanna way soconayaanoo waan la soconnaa ilaa ay ka jiraan marka annaga ka xildhibaan ahaan oo deegaankaas matalo markaan dadkeenna la hadlayno dadkaan halkaan ku matelno waxaan u sheegnaa inay dad dhimanayaan inay dad qarxinayaan inay dad dhibaataynayaan hadda sidaad la socotaan asbuucii hore waxay gaareen inay xoolihii dadka ka laayaan oo aad la socotaan ilaa iyo afar boqol oo ari ah inay ku laayeen gobolka hiiraan taasna waxay daliil u tahay inaysan ummadda soomaaliyeed iyo dadkaas aysan u oggolayn wax nolol ah haba yaraatee maray ceel ay duugaan ee ceel qarxiyaan mar ay xoolo laayaan iyo mar ay shacabkii qarxiyaan ayay iska dhigeen laakiin insha allah annagana waa ku noqonaynaa gobolkii hadda sida ugu dhaqsiyaha badan dadkeenna inaan dhibaatada la- la- een, la qaybsanno inaan guulaha la qaybsanno waa idiin soo soconnaa qoladaanna insha allah wakhtigoodii wuu dhammaaday nimankan awalba qarax waa shaqadii lagu yaqiinay oo farsamadooda ah waxay lagu yaqiinay inay ummadda qarxiyaan ayayna qabanayaan howlgalladii sidoodii ayay u socdaan ciidamadii sidoodii oo abaabulan yihiin waa iska warhaynaa wax walba sidii loogu talagala ayaan ku- ayay ku socdaan wax haba yaraatee oo dhibaata aan u arkayna ma laha qarax oo ay shabaab geysato weligood ummaddan way qarxi jireen waxaan u istaagnana waxaa waaye qaraxaan inaan soo afjarno hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qorama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmarwol elit masterka haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmarwol elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama imailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu waday in ay yeeshaan kulankooda caadiga islamarkaana uu ka qabsoomo xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ha yeeshee kulankaas ayaa u baaqday kooram la-aan gudoomiye ku-xeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya abshirow oo kulanka shir gudoomiyey islamarkaana ee ka hadlay kulanka intuusa bilaabanaya waxa uu sheegay in kulankii maanta xildhibaanada ay yeelan lahaayeen u baaqday islamarkaana uu u baaqday kooram la-aan intaa kadib xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen sababta ee soo noq- keentay inuu soo noqnoqdo koromlaanta baarlamaanka ay tahay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay fasaxyo ay ku maqan yihiin islamarkaana ay kala jiraan deegaana andhiradii ee deegaan doorashadoodii sidoo kale kuwo kale oo ku maqan safaro dibadda ah xildhibaanada qaarkood ayaa waxay sheegeen in muhiim ay tahay in xildhibaanada ay gutaan waajibaadkooda qaran ee loo soo doortay islamarkaana looga baahan yahay in ay dadkooda iyo deegaankooda ay u shaqeeyaan taba waxay xildhibaanada sidoo kale ay ku tariyaan in inta badan xildhibaanada korom la-aanta fasax la-aanta iska maqan ay kusoo xaruudaan dalka oo ay kaga qayb galaan kulamada baarlamaanka u yeelanayo gaar ahaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
xarunta baarlamaanka ee fil hargeyso ee maantay waxaan soo aadnay shaqadeenni caadiga ahayd waxaa dhacday in uu kooramka buuxsami waaye kooramku inuu buuxsami waayo sabab aa keenayso dadku isku mid maahan haddii guddoonka uu wanaagsanayn kooram kuma soo buuxsamaayo sababtoo ah waxaa la diiday in xeeroosaadkii la ilaaliyo waa la diiday kow shalay een, kalfadhiga kan ka horreeyey waxaa la diiday dadkii isqoray inay hadlaan waxaa la diiday qofka gacanta hadduu taago in la siiyo jaaniskiisa marka baarlamaanka dadka shaqadooda horta waxaa waaye ee xildhibaanada dood iyo aragti iyo fikir ee meeshaan ku- u imaadaan xildhibaanada marka haddii xuquuqdoodii la- la duutsiiyey inay soo shaqo tagaan maxaa ku kalifaya waa inay guryooda iska jooga wasaxan yihiin kuwa maqan horta ma qaltan oo maanta imaan waayo aniga anaa waxaa aaminsan inaan dhaartay waktigii oo iga gadan yahay aan imaado meesha laakiin qofka gooya saa kama qaldano sababtoo ah meesha sharci kama jiro meesha sharci hadduu ka jirinne waayo u imaahayaan guddoonka meesha hadduu soo rabo ka yeelaayo ayaguna say rabaana yeelaayo waxaan rabaa dadkan sharci inuu wax kala reebo oo sharciga la- uu sarreeyo sharciga hadduu sarreeyo soomaaliya dowladdana waa toose baarlamaankuna waa toosa dadkan dhibaatada waa ka baxayaan laakiin mar kasta oo sharcigu liito dhibaatadan waa badahe meeshaanne sharciga in lagu kala wax dowladda loo sameeyey soomaaliya markay dowladdu burburtay een, waxaa la tegey labadii kun carte waxbaa lasoo dhoodhoobay mar kalaa la laabtay ildooreeda la tegey mar kalaa la laabtay waxaa la tegey eh, jabuuti wixii ka dambeeyey xamaraa doorasho lagu sameynayey marba way soo hagaagaysaa waxaas la ilaalayo sharciga waaye hadda haddii sh- waxaa muuqato baarlamaankan ka muuqato guddoonka inuu sharcigii iyo xeeroosaadka ku tumaha sharcigii xeeroosaadka hadduu ku tunto xildhibaanaduna xaqi u leeyihin inay ku tuntaan ayaguna sababtoo ah guddoonka ayagaa doortay codkooda meesha ku doogaa sharcigan inuu dadka u qayqaybiyo cod kale waa awoodiisu intaas hadduu gabo oo sharcigina ku tunto een, xeeroosaadka ilaalin waayo xildhibaanaduna markay doonaan waa imaanaya markay doonaan waa maqnaahayaan mas-uuliyadda ka dhalatana hadda asaas- asaa qaadaayo marka waa mahadsantihiin ma maqna maqnaasho laiskuma haayo hadda guddoonka xeeroosaadkii uu diiday daraad qodobuu jabiyey oo sharciya oo xeeroosaadka ku yaala Een, waxaana sharci ahayn oo meelay ku yaalaan jirin uu sameeyey marka maadaama waxaa la dhahay een, madax meel ka sarreysa ma lahan guddoonka hadduu sharciga jabiyo maxadiida dadkan hoose meeshii waxaa la dhahay ratiga weyn ka baxo kuwa yaryar oo ufurdugay dhahan soomaalida hadduu guddoonka sharciga jabiyo maxadiida xildhibaanada inay jabiyaan waa jiraan oo qodobkii saaki mooshinaa laga qoray mooshinkii saaki markii la geeyey oo sharciga inuu soo celiyo la rabay wuxuu dhahay kooram ma jiro een, marka marka dambe uu kooramka imaado aan waayo xeeroosaadka sida u qabo marka xeeroosaadka markuu asaga caqabad ku yahayna waa waa waa ka shaqaysiyaa guddoonka markay asaga oo- oo oo isheeg oo dantiisa ka dhex arkan waa waa waa dardara guddoonkaa la weydiiyaa sababtoo ah asaa- ah xeeroosaadkii jabiyey su-aalahaas waxaa la rabaa bulshada soomaaliyeed oo dhan aa la rabaa inay weydiiso asaga haddii aan ka hadlo maantay eh, baaqashada golaha anugu waxaan u sababaynayaa arrimaha ka jira baydhabo waayahan xildhibaanadu way soo xaadirayeen weliba lambar fiican bay ku imaanayeen waxaan horta u sababaynayaa maadaama arrin halkaa dibu heshiisiinuhu ka socoto madaxweynihii aaday guddoomiyihii aaday een, aad iyo aad lambarka ugu badan baarlamaankuna uu ka yimaado dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan u sababaynayaa horta maanta baarlamaanka baaqashadiisa een, waxaan u sababaynayaa shirka dhinacaas ka jira wax weynna maahan maslaxad bay ku maqan yihiin intaas baan uga baxayaa horta marka koobaad baaqashada golaha shacabka maantay wax yar haddaan ku daro oo maalintii dhoweyto kala fadhi een, maalintii dhoweyto sabtiga ahayd ka dhacay meeshaan haddaan dib ugu noqdo marka koobaad saddex qodob baan ka hadlayaa mid waa madaxweynaha miduna waa baarlamaanka miduna waa een, golaha sare mid waa madaxweynaha madaxweynaha dalka soomaaliya isagaa sharciga ilaaliya ah isagaa u sarreeya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha marka koowaad waxaa lagu doortay ninkii madaxweynihii markii labaad waddanka loo doortay weeye marka xigtana waa madaxweynihii lambarkii ugu badnaa lagu doortay sidaa la ajligeed waxaan aad iyo aad iyo aad u malaynayaa inuu ilaalinayo shuruucda haddii sharcigaasi soo gaara madaxweyne nagu soo celi baan leenahay wax sharci ah oo loo mara ma jiro waa sharci soo fakaday in aad nagu soo celiso weliba maantay mooshin baa laga geeyey sharcigaas soo celina waxaan leenahay madaxweyne nagu soo celi madaxweynaha nagii baa tahay sharciguna hadduu ka jabo een, hay-adda ugu sarraysa ama baarlamaanka uu ka jabo dalka ka hagaagi maayo een, ku hagaagi maayo shabaab la dirir iyo mid kale waxaanu leenahay dagaalka maalintii ugu dambaysay oo noogu dambaysay waxaad ka hadashay garsoorka garsoorka in la toosiyo shuruucda la ilaaliyo madaxweyne adaa noogu baaqay aad iyo aad waxaan codsanaynaa inaad nagu soo celiso sharcigaas waxaan aaminsanahay inaad aqbalayso madaxweyne waaye araga baa tahay midda labaad haddaan ka hadlo baarlamaanka baarlamaanka soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ninbaa gebay tiriyo wuxuu yidhi cuquubadu halkii lagu galay xaw ku hurudaa carruurtay ka laysaa ninkii caanaheed dhama qof kasta oo sharci darre ka shaqeeya kolley isaga unbay dhacarsanaysaa baan leeyahay marka sidaa la ajligeed baarlamaanku waxa sharci darradaa oo u ka shaqaynaya ha iska daayo ha iska daayo kitaab baa la maray een, dadka in loo shaqeeyo dadkana xaq iyo cadaaladdaa deeqda waxaan aad iyo aad iyo aad u leeyahay baarlamaanka waa inuu ku dhaqmaa xeer hoosaadka haddii lagu dhaqmi waayana laga wada hiiliyo oo dhinac looga soo wada jeesto oo la ilaaliyo sharciga sharci darro sharci ma noqoto sharci darro sharcigay baabi'isaa waxaannu doonaynaa inaan sharciganaga dib u dhisno u xoojinno madaxweynahanagaa ka hadlay hay-adda sharcidaji maaragtaayey garsoorkaa ka hadashay hay-adahaasoo dhan wixii u sarreeya oo ka sarreeyana waa annaga waxaannu doonaynaa sharciga baarlamaanka waxaa lagu baaqayaa inay ilaaliyaan
guud ahaan barnaamijkii wareegga wararka dalsana caawanag intaa cabdihab ayaa farsameynaya nabadgelyo